إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee idaacadda alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa tegay goob ay eritariya uga sugan yihiin ciidamo si aan xuryad ahayn dalkaasi muddo sii horaysay lagu geeyey laguna tababaray dadka yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ciidan si weyn kaga dhex muuqday wilaayaadka islaamiga ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahisay barnaamij tartan aqooneed ah oo dhex maray nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda ayaa la sheegayaa inuu baarlamaanka horgeynayo heshiis uu la soo galay yahuudda degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa deeq raashin ah lagu qaybiyey ciyaaro cajiib ah oo xiise geliyey dadkii daawanayay ayaa lagu soo bandhigay fagaare ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka dabaaldegyada ciidul adxaa ayaa weli ka soconaya deegaanka kunya barow iyadoona la soo bandhigay fantasiyo xiise badan soomaalida ku nool caalamka ayaa u dabaaldegay munaasabadda ciidda iyadoo ay jiraan kuwa aanan ciidin warka dibaddana xilligan waxaad dhegaysan doontaan ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday gudaha dalka koonfur afrika u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinnimo isniin ah labiyo tobanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga ah waafaqsanna kow iyo tobanka bisha toddobaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dadka yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ciidan si weyn kaga dhex muuqday wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin warbixin warkaasi ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd iyadoo ay jirto in si farxaday ku dheehan tahay looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa haddana waxaa jirto in farxaddaasi ay ciidan hadda ah ee aan weli ku guda jirno ee ciidul adxal mubaaragna la wadaageen dadyow kala duwan oo isaga kala yimid gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya kana baxsan wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo u soo ciiday si dhulka lagu maamulo shareecada islaamka barqanimadii hore ee maanta ayaan deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaan kula kulmay qaar ka mid ah dadkii ka soo ciidaystay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxayna iiga warrameen farxaddooda iyo sida wanaagsan ay ula ciideen dadka walaalahooda ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah dadkani ma ahan kuwo ka warla-a waxaa ka jira wilaayaadka islaamiga ah ee waxayba ii sheegeen in horumarka iyo nolosha ka jirta wilaayaadka ay kala socdaan baraha bulshadu ay ku wada xiriirto iyo websaadyada ay warbaahinta islaamiga ah ku leedahay internetka iswaraysi badan oona dhex maray kadib waxay ugu horeyn qoysaskani oo watay carruurtooda iga warrameen sida ay ugu ciideen magaalooyinka ay ka joogaan wilaayaadka iyo farxadda ay dareemayaan ku iiday walaayada islaamiga ee jubbooyinka kana soo iiday muqdisho oo ah reer muqdisho waxaan ku faraxsanahay walaayada islaamiga ah ciidda aan ku iidnay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay mana aanaan sugaynin annagu waxaan ka nimid meel la kala iido oo laba saddex jeer la kala iido meel masalaana aan laysugu imaanin iyo meel maaragtay aan dad isku mowqifa ay ku wada iidaan meel aan laga aqoonin ayaan ka imaanay waxaa ilaahay mahadiisa ah kun iyo koo jira ku mahad celinaynaa ilaahay subxana watacala ayaan u mahad celinaynaa suma dabadeed mujaahidiinta ilaahay ha barakeeyo waxaana sugaynaa inay muqdisho noogu imaadaan si farxaddaas oo kale ay mar kale aan ula qaybsanno ilaahay ayaa mahad u sugnaatay kabacdina mujaahidiinta ayay u sugnaatay annagu waxaan ka nimid magaalada muqdisho waxaan u soo aaday meeshaan inaan walaalahay farxadda iyo iidda iyo aan la qaato wanaagga iyo sharafta si fiican ayaan u iiday oo wanaagsan aan naloo soo dhaweeyey oon u iidnay meel nabada oo amniyaadana aan u nimid oo aada iyo aada u wanaag badan oo gabdhuhu xijaaban yihiin ooy niqaamkooda sitaan sidoo kale waxay si gaar ah u xuseen magaalooyinka ay ku ciideen inta ay joogaan wilaayaadka islaamiga ah iyagoo ka warramay waxa ay ku soo arkeen musallaha ciidda iyo fagaarayaasha ay ka socdaan dabaaldegyada Ee, iiddiina waan wax ka iiday maasha allah waxaan wax uga iiday ee, kunyo barow ee, si wanaagsan ayaan ugu iidnay intaas oo dad ah oo qalqiya oo aan la tiri karin oo rag iyo dumara aan kula soo tukaday oo aad iyo aada u sharaf badan oo ilmahooda wata oo askartii ku dhex jiraan wiilasha mujaahidiinta ay ku dhex jiraan xagga usiko safka loo hagaajinaa xagga usiko xagga usika laleeya oo qayl aysa ka jirin oo muran uusa ka jirin oo maasha allah aad iyo aad baan ugu riyaaqay aad baana ugu bog n aada baad u mahadsan tahay ee aan ku raacay ee n wilaayaadka islaamiga ah sidaad la socotaba si wanaagsana looga ciiday waxaadna horey inoogu sheegtay inaad ka mid tahay dadkii kusoo ciidaystay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe n run ahaantii magaaladaas si wanaagsana looga ciiday ee waxaa ka mid ahaa oo aada xustay ee caruurtii ee shuhadada bal ka waran maxaad halkaas ku aragtay maasha allah maasha allah waxaan halkaas ku arkay waxaana weligayba aragba wax aanan weligay arag ayaan ku arkay shuhado ilmaheeda la karaamaynaayo oo la cayaarsiinaayo oo saddex beri lahaynaayo ayaga iyo hooyooyodkood waxaan arki jiray een, dowladda waxa lagu sheego meel dowlad ku taa ma aqaano laakiin kolley waxa annaga aan ku hoos noolnahay waaye waxaa loo sameeyaa meel la yidhaha v i b oo madaxdu fadhiisato meeshaan v i b da meeshii ahayd oo mambirka ahayd oo laga khudbaynayay waxay fariisiyeen ilmaha shuhadada iyo hooyooyinkood halkaas ayay ku maamuuseen kuna karaamaynayeen ninka meesha mas-uulka ka ana dadka caadiga ah buu la mid ahaa mana ka socnayn waana waxyaalaha lala yaabo in ninkii madaxda ahaa uu dhex socdo dadka shacabka ah oo uusan ka duunayn oo kursi- kursi gooniya uuna qaadanaynin kursiga goonida oo asaga loogu talagana uu fariisiyey ilmaha shuhadada sidoo kale markan waxay ka sheekaynayaan arrin la yaab ku ah taasoo ah inay arkeen ciidanka mujaahidiinta oo tuutaysan islamarkaana hubkooda garwaaxsan oo si qurux badan ula ciidaya dadka muslimiinta ayaga ayaana ka warramaya waxaa ku dhaliyey inay la yaabaan arrintaas ma arki jirin makhluuqa intaan la eg oo isdhex socda oo aan la dilaynin oo xabad ka dhexdhacaynin oo wax isku dhacay wax isdardaraay midna aysan jirin ma filaynin waxaan filayay in dadka macnaha haddii ay issoo dhex galaan xabad lagu tuuraayo ma aanaan arki jirin marka dad isku yimid oon xabad nool lagu tuurin ilaa iyo intii aan iidayay makhluuqa jooga adugu ugu yaraan hal kilomitr waa lugaynaynay waa iska soconay xabad la tuuro iska daaya dadka xabadaha wata iyo dadka caadiga waaba isku mid ma kala duugna ma kala sareeyaan ma kala baqaan waa isku mid waa ilmo iyo hooyadood ama ilmo iyo aabahood saas ayay kaliya marka waxaa iga keenay inaan idhahdo waa kaaf iyo kala dheeri ma sugaynin dad isku mid ah oo madaxdooda iyo xisbada dadka la dhaho oo dadku badanaa xisba ma yaqaanee macnaha xisbada waa booliska oo dadka kala celiya markaan u dhigo dhinaca maamulka annaga aan ka nimid booliskii iyo dadka shacabka ahaa waa isku milan yihiin mana isdilaan markan waxay gocanayaan qoysaskan ka yimid magaalada muqdisho kuna ciiday magaalooyinka jilib iyo kunyo barrow meelaha ay ka soo tageen iyo sida looga ciidayo iyagoo dhanka kale soo gudbinaya farxadda ay haatan dareemayaan bismillaah wallaahi waxaa igu soo dhacay markii aan joognay magaaladii aan ka nimid masaajidka noogu dhow masaajid ahaan aan ku tukanayna ma lahayn meel loo ii tago ma lahayn meel oo farxad leh ma lahayn meel oo badan masaajidkaasaa konton qof camal aa ku tukanaya ama boqol qof kabacdina gurigaagaad ilmahaagii iyo kula noqonee wax oo maaragtay farxad ah oo ku farxad gelina male wax ciyaara male wax maaweelaa male gurigii aad ka timidaad ilmahaagii anta kula noqotaad iska fadhiisanee annaga weligaanu intaan xagga jirnay maalinna bannaanka kuma aanaa iidin maslaxyadana lama aado waa laga baqaa sukodooda ayaa askar taalaa askartaasina waa ku dilaysaa haddayse ku dilin adagay kaa baqaayaan inay adiga dishid inay ayaga ku dilaan labadaas mid waa. marka annaga qoryo ma haysano aan ku dilno inayna dilaan maadaama aan ka baqayno guryaheennaan ku iidnaa qof gurigiisa ku iidana inuusan iidin waad dareemi kartaa marka waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah inay kitaabka ilaahay qaataan si farxadaano kale ay u helaan meelo badan oo ka mid ah gobollada kala duwan ee uu ka kooban yahay dalka soomaaliya ayaa waxaa looga soo ciidaystay wilaayaadka islaamiga ah oo ay ka jiraan damaashaad farxadeed iyo dabaaldegyo ciideed oo si nabadgelyo ah ku dhacay dadka ka soo qaybgalayna ay aada u soo dhoweeyeen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahisay barnaamij tartan aqooneed ah oo dhex maray nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed amiin casiisko waana caawiyo waxaanu ciidnaysay caarfoon casiisku waana caawiyo tartan aqooneedka oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa dhexmaray odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe islamarkaana aynu kusoo rogaal celin doono caawa sideedda fiidnimo ayaa waxaa intuu soconaya lagu soo gudbiyey su-aalo kala duwan oo funuunta qaybaheeda u badan waxaana laga dheehanayay inuu aad u wanaagsan yahay mustawaha aqooneed ee odayaasha labada kooxood waxa ay ka koobnaayeen min toban qof oo ay kala hogaaminayeen nabadoonnada kale ah mukhtaar dhuubow iyo cabdulaahi xasan waxa ayna guushu raacday majmuucada cumar sida uu shaaciyey nabadoon cali biyow oo ka mid ahaa guddiga tartanka marka natiijooyinkii meesha ka dhacay midda cumar waxay hesha labadaba in la xuso la huri maayee lix iyo toban derajay keeneen waa midda cumar ibnu khadaab majmuucada cumar ibnu khadaab lix iyo toban majmuucada abuubakar sidiiqna waxay keeneen afar iyo toban derajo allahu akbar allahu akbar
hogaamiyihii majmuucada cumar islamarkaana ay guushu raacday ayaa ka warramaya guusha ay gaareen darankaygu aad iyo aad ayuu u fiican yahay mar haddii ay majmuucadeydii ay guulaysatay aad iyo aad ayaan u faraxsannahay dhammaanteen ballanqaadka aad iyo aad uga dhabayna teeda kale laakiin saaxiibkay maanta umuquur wax kale shoofaartanku markii hore ayuu ahay mar haddii la tartamo kolley mid baa uu guulaysa laheeda haddana natiijaduna ma kala foga laba buund ayaan ku hogaamihaynaa sidoo kale hogaamiyaha majmuucada laga guulaystay ayaa cabiray dareen wanaagsan ma ahan maaragtay maalin walba guushu ma taagna hal meel ma taagna juhdi iyo dadaal aa la gelinayaa biidn illahi tabaaraka watacaala hase wakhtiga hadda la taagan yahay waxaan aan caddaynaynaa in laba dhibcood ay ku badiyeen wakhtigu qofba maruu saacidaa in kooxda kalena wati wakhtiyada ka mida oo saacidi doono macquul biidn illahi tabaaraka watacala jazakum allah khayr jaza aan leenahay gunaanadkii tartanka ayaa waxaa odayaasha dhaqanka la guddoonsiiyey hadiyado kala duwan islamarkaana uu ka mid yahay labis dhammaystiran oo ay wehelinayaan miimaryo ay ku jiraan inta badan barnaamijyada taxanaha ah ee ka baxa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan iyo samaacado lagu dhagaysto waxa uuna kusoo dhammaaday jawi aad u qurux badan tartan aqooneedkan aadka u xiiso badan ayaan dhagaystayaasheenna ugu soo rogaal celin doonaa caawa saacaddu markay soo gaarto sideedda fiidnimo insha allah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi soomaali madaxweynaha dowladda federaalka ayaa tegey goob ay eritareya uga sugan yihiin ciidamo si aan xorriyad ahayn dalkaasi lagu geeyey xilli madaxweynaha dowladda la sheegayo in baarlamaanka uu horgeynayo heshiis uu la soo galay yahuudda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka eritereya halkaas oo uu kula kulmay dhigiisa eritereya siyas efewerqe sababta xasan sheekh uu u tegay dalka eritereya ayaa waxaa lagu sheegay booqashada ciidamo halkaasi horey uu u geeyey madaxweynahaasi ka horreeyey maxamed cabdulaahi farmaajo sawir lasoo qaaday ayaa muujinaya xasan sheekh iyo madaxweynaha eritereya oo ciidamo hortaagan kuwaasoo aada uga yar tiradii horey loo sheegay in dowladda federaalka eritereya geysay oo ahayd shan kun oo askari waxaana horey u soo baxaya warar sheegaya in ciidamada qaarkood laga dagaalgeliyey dalka etoobiya ayna ku dhinteen lama oga inay xasan sheekh u suurageli doonto in ciidamadan uu usoo daabulo muqdisho iyo in madaxweynaha eritereya oo ah nin siyaasadda muddo dheer kusoo jiray uu rakaato siyaasadeed ku hayso doono waxaa xusid mudan inay horey usoo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha eritereya uu ciidamadaas ka doonayo lacag badan oo ku baxday muddadii ay tababarka ku jireen ciidamadan ayaa waxa ay ahaayeen dhallinyaro dowladda federaalka oo ay u sheegtay in dalka qadar loo qaadayo laakiinse dalka eritereya loo weeciyey waxaana jira shaki ah haddii dalka la keeno in ay dhaqso kala cararayaan oo nin weliba wadanihiisa raacanayo xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu mucaaradka ahaa waxa uu madaxweynihii asiga ka horreeyey ku eedeeyey dhallinyarada eritereya joogta in uu iibsaday eritereyaa lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waana lagu handada waxale ciidanka eritereya aa imaanaya waa waa lidi dardara waa lidi xasuuqa ilaan waa niman dhallinyaraah oo intaan markay ka baxeen la qalday xaggana la iibsaday waay waa la iibsaday maxaa ku tilmaami karta adiga wax kale oon aniga ku tilmaamaaqaan dhallinyaradaas waa la iibsaday eritreyaa la geeyey war iyo wacaal wax u haya ma leh war soo duulayo oo xaggay xag ka soo duulayo oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen makalaa lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuua buuraha ay ka daateen oo qara muxua ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano mid aan leeyahay dhallinyarada waa la iibsaday nina kuma dhaco inuu idaacaddinta soo istaagi laha dhallinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco iminka waxaa la isweydiinayaa sida uu ka oran karo waa ciidan dowladeed raggii uu shalay ku tilmaamay kuwa la qalday islamarkaana la iibsaday geesta kale waxaa soo taraya wararka la xiriira xiriirka yuhuudda uu la leeyahay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sida uu daabacay wargeyska the times of israel xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa qorsheynaya in uu baarlamaanka dowladdiisa kala hadlo xiriir dhex mara yuhuudda iyo iyaga xasan sheekh ayaa waxaa hore loo sheegay in sanadkii laba kun lix iyo tobankii xilli uu madaxweyne ahaa uu la kulmay ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee yuhuudda benyamin netanyahu sida wargeyska the times of israel uu daabacay dib u doorashada xasan sheekh maxamuud warbixintu waxay ku sheegtay mid sii wanaajinaysa cilaaqaadka dowladda federaalka ah iyo yuhuudda dabaaldegyada ciidul adxaa ayaa weli ka soconaya deegaanka kunyabarow iyadoona la soo bandhigay fantasiyo xiiso badan waa kan maxamed cali aadan bulshada mar waan buurinaa marna waan bogaadinaynaa baaqeenu waxa uu yahay bulshada tawxiidka u kaca bulshada mar waan waxaa maalintii labaad fagaaraha weyne sayid maxamed cabdulla xasan ee deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ka dhacay dabaaldegyo farxadeed oo lagu weyneynayo munaasabadda ciidul adxal mubaarak muslimiintana lagu dareensiinaya nicmada uu allaah ku galladay dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah sifaysaan bulshada tawxiidka u kaca ciidinka bilaa dhulkane rabbi baad ku caabudane baatilna waad ka sifaysaan waxaa la soo bandhigay ciyaaro kala duwan iyo tartanno xiise badan oo dhex maray afarta xaafadood ee kunya barrow musallaha waxaa qurxiyey ka qaybgalka majmuucada sawtu ribaad oo ka tirsan ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo anaashiid iyo gabayo hidde iyo dhaqan ah ku soo bandhigay fagaaraha
ayaadina waa loo bogaa wilaayad bilan weeyaane bidhantina lagu bantaa bulshada tawxiidka u kaca
ciyaaraha la soo bandhigay maalintii shalay waxaa ka mid ahaa bootin kore xadhig jiid in si farsamaysan oo xeeladaysan biyo loogu buuxiyo sakeel faaruq ah iyadoo tartamayaasha laga doonaya inaysan dhulka ku daadinin way bilaabatay way bilaabatay maashaa dankii dareenkeeda aad aad uu fiican yahay aad aan faraxsanahay qoraan maxaan u iri marka waan koraa maroodaa marjaha maalin cadooy koraa maroodaa marjaha maalin cadooy marka madaha komondahan ee mataqaana gaadinayna baaqenu waxa uu yahay mid ka mid a ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee maalintii shalay lasoo bandhigay waxay ahayd ciyaar loogu magacdaray tartanka kuraasta taasoo aan la mid ahayn ciyaarihii horey loo soo bandhigi jiray tartamayaasha ayaa ku seexanayay kuraas goobta la dhigay kadibna kuraasta ayaa laga saaray waxaana laga doonayay inay isceliyaan oo aanay dhulka ku dhicin cida oo nabad ku ciid ahlu tawxiidka u cida cida oo nabad ku ciid xaafadda caynul islaam oo ka mid a xaafadaha kunya barrow ayaana ku guulaysatay tartankan xiisaha badan
guushu waxay raacday caynul islaam ayaa guushu ay raacday ibraahim naashim uu hogaaminayo marka annaga saanii deergaro soo galne annaga xoogna ma wadanno waxaan wadanaa maxamed xasan xaaladaan wadanaa waayahay aad baad umahadsantahay aad baad umahadsan tahay ciida aarafa timi ciid wanaagsan ku cida
bahda warfaafinta qaybahooda kala duwan ayaa goobta xaadir ku ahaa iyagoo soo tabinayay qaabkii ay u socdaan nashaadka ciidul adxa ee sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada barbaarta iclaamka tabin bishaaro lagu bogsado bahda furqaan io andalus bulshoy dhammaantiin ku xirma b b sida been qaawan bay waa baryaba ay baahisa mana ahana isle runahaantii ciyaarta ciyaar fudud ee waxaan haddii aan soomaaliya isdhihi karaa waxay noqon doontaa ciyaar lagu hardamo oo sidii hadaaya ku dhacday ee caynul islaam oo kale baynu ku dhaarane baariisa maad baanaysana bilaahi baynu ku dhaarane baariisa maad baanaysana bulshada wilaayaadku maqlaa nicmada baarigen karta diinta islaamka ayaa ah diin waasic ah oo naxariis badan si la mid ah sida ay u tahay diin ku adag dadka gaalada ah waxaana nebiga sala allahu calayhi wasallam uu muslimiinta u jideeyey inay ciyaaraan maalmaha ciidda iyadoo la iska ilaalinayo xadgudub suudaantii ku nooleed magaalada madiinatul munawara ayaa maalmaha ciidda waxay ku ciyaari jireen masjidka nebiga iyo afaafkiisa hore carruurta iyo dumarka ayaa daawan jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa laftiisa xaadiray ciyaarahaas oo ka qayb galay xaaskiisa uu jeclaa ee caaisha radiallahu canha ayuuna sidoo kale daawadsiiyey isagoo ka qarinaya ragga ajaanibta ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ha ogaata yuhuud in diinteennu waasac tahay oo ay leedahay fusxo iyo furfurnaan waxaa la ila soo diray diin xanafiye ah oo saamaxaad badan kulmaada ullanin haydo amarshena ilaalina calaamkii islaamko iineg ilaalinen asluubta diinten
waxaa lagu wadaa in ciyaarihii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka kunyabarow lagu soo gebagabeeyo multaqa ballaaran kaasoo lagu iclaamin doono natiijada rasmiga ah ee tartanka xaafadaha abaalmarino muhiim ahna lagu bixin doono waad mahadsan tahay maxamed cali markaana waxaa idinku soo maqan warbixin waryaheena haashim cabdinaasir uu ku eegayo ciyaaro ka dhacay magaalooyinka qaar ee wilaayaadka islaamiga ah shalay gelinkii dambe waxaa qaar ka mida walaayaadka islaamiga ah ee bay iyo galgaduud lagu qabtay fantasiyo lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud waxay kamid tahay meelaha lagu qabtay damaashaadka ciidda waxaana ka mid ahaa cayaarihii lagu soo bandhigay cayaarta ukunta dherajebinta cayaarta jawaanada iyo kuwo kale waxaan ka bilaabaynaa hawsha sida aad arkaysaan waxaa loo yaqaano dherajebinta dherajebintu marka waa waa ciyaar xiiso badan ninkaas ayaa laga rabaa dherayada midkood inuu usha la dhaco waxuuna halis ugu jiraaba inuu ku dhufto markaan ushi sheekhu wou lumay wou lumay wadaadka saad arkaysaan wou baal maray nin dherigaa la helaa la rabaa usha uu wato sidoo kale qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa ayaa dareenkooda ka warramay galabta meeshaan arrin farxadla ka dhacday fantasiye ayaa ka dhacay dad badan ayaa isugu yimid sidaas darteed galabta aad ayaan u faraxnay qosolka badnaa waxaa ka mid ahay nimankii ciidda qodaayay oo dhulka loo dhigay lacagta yar lacagta dhalla markaasi waxay u raadihayeen khatar ah nimankaas niman aad u farxad badan ayaa naga qosliyay ahaayeen ciidda ay qodaayeen qodaayeen markii ugu dambeysay wiil ayaa helay waxaan ku guulaystay tartanka soo qayb gala maanta waxaad ku guulaysatay maanta waxaan u maleynayaa tartanka qaybtiisa badan inaad ka qayb qaadatay farxadda ciiddu ugu talagashay in jalareer maanta xun ka soo hayuubsato degmada buulafoolay ee gobolka bay waxay ka mid tahay goobaha lagu qabtay fantasyaha mid ka mid a howlwadeennadii fantasyaha ayaana ka warramay qaybaha uu tartanku ka kooban yahay waxaa maanta soo bandhignay barnaamijka weyn ee loo yaqaano hidaha iyo dhaqanka sida geela gurbac weyn ayaa la soo bandhigay oo maaragtay oo oo raran oo gaar ahaan haddana weliba la ammaanayo ayaa la soo bandhigay waxaa kaloo la soo bandhigay lo'da oo haddana lasii ammaanayo waxaa la soo bandhigay maaragtay misagada iyadoo maaragtay oo bisil oo sidii beeraha la keenay oo halkaan sidii beertii oo kale loogu soo diyaariyey qofkii ammaani lahaa misigada waxtarkeeda iyo waxaasoo dhan oo ka sheekaynaya insha allahu tacaala waxaa kaloo soo bandhignay barnaamijyo fara badan sida xaragjiidka ayaa jira barnaamij waxaa jira xaragjiid nooc kale oo xaragjiid waxaa la arki jiray oo gacmaha laisu jiidaayo laakiin kuwo ka duwan oo dhabar dhabar laisu jiidaayey barnaamijkaas xaragjiidka ayaa jira sidoo kale qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha ayaa ka warramay shucuurtooda mooto oo maaragtay sheelar ah markii la wado gacmaha lagu sheelarayn ayaan arki jirnay maanta waxaan arnay mooto afka lagu sheelaraynayo afka lagu sheelaraynaya waxyaalaha cajiib e waa mooto waxaan aragnay oo had walaala aysan sheegin oo la wado ninkii wadana uu iska jiifo naftirkiisaba oo isterinka oo la haynin iska socoto mootooyinka maanta waxaan dhihi karnaa kaalin weyn alxamdulilah ilaahay mahadle wal un ciidanka faraxana badangalka la kulungni horba unan aragna may horban aragnaha mooto oo tumunglangla ka koraa waan roorasoo waan lutoolayka roorasa may kale horbala hata dhoaanlan helne duurjoog yalla haka kulmi inta maragna duurjoog badan yalla sheeni oo nooc badan e maragna sada daanjarti oo kale sa sagaaradii oo kale sa maragna tajiirinkii oo kale oo yoona maragna wal haka kulmi walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli waxaa ka socda damaashaadka ay dadweynuhu dhigayaan isla markaana loogu dabaaldegayo ciidul adxaa almubaarak degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa deeq raashin ah laga qaybiyey maxamed ciise oo halkaasi jooga ayaa warkan noo diyaariyey iyadoo weli lagu guda jiro maalintii saddexaad ee ciidul adxa waxaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka laga qaybiyey deeq raashiin ah raashinkan oo isugu jiray bariis saliid ayaa wilaayada degmada jamaame u qaybisay dad masaakiin danyar ah si farxadooda ciid u dhammaystiranto dadkan oo isugu jiray kuwa da ah iyo curyaan ayaa waxay wilaayada siisay qofkiiba loor bariis ah iyo saddex la saliid ah qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey oo aan warbaahiyaha la dhex qaaday ayaa iga warramay raashinka la siiyey iyagoo intaa raaciyey in mar walba ay wilaayada garab taagan tahay dadka masaakiinta ah anigoo ah axmed maxmed cadaan walaayadda waxaa i siisay loor bariis iyo caag saliid ilaaha mahadle waa ayakana waa u mahad celiyey mar allana markaan dhib aan galna dhibka waa naga saara wax alla waxaan rabaano ayayna siinahayaan walaayadda ninkii maskiin ah markaas imaado kii wax cusudo ama sokor ama bariis saasaa aanoola siiyaa haddana yoomal ciidda ayaa maaragtay aanoola siiyaa haaf bariis iyo saliiddiisa way mahadsan yihin kheyr baan u rajaynayaa ilaahay guul ina siiyo ilaahay allah u kaso alxamdulilah waxaan maanta oo walaaday siisay xaaf bariis iyo hal saddexle oo saliid ah alxamdulilah waa ku mahadsan yihin walaayadda ilaa madaxeed kor allah ka dhigaalada allah ka jebi sidoo kale dadka la siiyey waxaa ka mid ahaa hooyooyin da ah waa kuwaan iyagoo dareenkooda cabiraya magacay xaliim mudey
maanta maxaa lagu siiyey waxaa la i siiyey loor bariis iyo caag saliid ah walaayadaa i siisay way mahadsan tahay kheyr allah siiy walaayada imise jiraya taa toddobaatan marka deeqan lagu siiyey ay wilaayada ku siisay iyadoo ay tahay maalinta saddexaad ee ciidda ka waran sidee usoo dhaweynaysaa aad iyo aadan usoo dhaweyna walaayada kheyr allah siiyo walaayada ugu horreyn ku bilow magaca qaadama dhaalib xuseen maanta maxaad qaadatay waxaan qaatay kiij bariis ah iyo saddex la saliid ah
yaa ku siiyey walaayada islaamka ay siisay maasha allah meel walba ay joogaan ilaah waxaan aga baryayaa inay cadow iska celiyaan cadowgii soo beeran ay dhul ku daraan insha allahu tacaala meel walba ay joogaan inaan taageernan diyaar unahaa wilaayada degmada jamaame ayaa qabatay mashaariic kala duwan oo loogu adeegayo bulshada gaar ahaan maalmaha lagu guda jiro ciidda sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamad ciyaaro cajiib ah oo xiise geliyey dadkii daawanayay ayaa lagu soo bandhigay fagaaro ku yaala degmada saakow waxaa maalintii labaad oo xiriirah ka dhacayay magaalada saakow ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ciyaaro kala duwan oo aad u xiise badan mid ka mid a fantasyahaasi waxa ay dhaceen maalintii axadda galabkeediioo ku beegneed kow iyo tobanka bisha dulxaja ahna maalintii labaad ee ciidul adxa almubaarak garoonka daariikh binu ziyaad ee bartamaha saakow ayaa waxaa isugu yimid kumanaan dad ah oo ka kala yimid xaafadaha magaalada iyo deegaanada u dhow si ay si wada jir ah muslimiinta ula qaybsadaan cibaadaadka ciidda iyo farxadda ciyaaraha muhaajiriin ku labisnaa dareeska tuutaha oo ay caanka ku yihiin milatariga shabaabulmujaahidiin ayaa galabkaas uu cadar ka dhigay fagaaraha iyagoona soo jiitay daawadayaasha oo u muuqday kuwo aad u xiiseynaya bandhigyada muhaajiriinta mid walboo ka mid a ciyaaraha ay sameynayaan muhaajiriinta ayaa waxay xambaarsanayd qiso gaar ah iyadoona ka dhigneyd arrin ka dhex jirta bulshada oo saameyn ku leh jawiga garoonka oo ay ku sugnaayeen kumanaan ruuxu ka koobnaa rag iyo dumar ayaa mar qura isbedelay kadib markii ay garoonka si cajiib ah u soo galeen kooxdii muhaajiriinta ahayd ee la wada sugayey ciyaarihii kala duwanaa oo ay fagaaraha daarikh binu ziyaad ku soo bandhigeen muhaajiriinta ayaa ah kuwa ay dadweynaha xiiseynayeen waxaana ka mid ahaa anigaan aloolada fiiriy eedan fiiriy aloolada aloolada ila daawada arigay tana aloolada aloolada arigay tana lagu bajalaq reeda kori ariga haytan waana mow dhii doon aan maleeyo qarahan dhukunka dhii doon ilaan usaan aan maleeyo haye farasiinka sheegi aloodiis ariga haytan aloo dhukunka dhowdi kii kala dhelitogu dhii
qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka waramay dareenkooda farxadeed cabdulqaadir isaaq sarif muhaajiriin ay ku soo bandhigeen ciyaaro aad u kala duwan sida mooto oo laba nin saaran oo haddana dhabarka nin kale kusii dul istaagaayo nin laba nin oo caloosha wax ku wato caloosha iska garaacayo oo haddana dhabar dhabar usii dhacaayo waxaa kaloo xaggan aan ku daawanay maxaa lahay militari oo hab sidii aad ay u tababarin aad u malayn karin yaan ku daawanay warnida ciyaartan waxaan ku soo waxaan ku qiyaasi kar ma garanay maanta fantastiga aad u qurux badana ii muuqdo maasha allah rag iyo dumar looma kala harin waxaa waye magaaladu waxaa malaysaa inteeda badan inay soo xirantay macaltuulooyinkeeda dadka aad ay u daawanayaan waxayna xiisaynayaan barnaamijka maasha allah qaabka u socda ciid wanaagsan ayaan ciidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal labadii maalin ee lasoo dhaafay ayaa ciyaaro kuwan la mida waxay ka dhaceen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadka islaamiga ah kuwaas oo loogu dabaaldegayo munaasabadda ciid uladxal mubaarak soomaalida ku nool caalamka ayaa u dabaaldegay munaasabadda ciidda iyadoo ay jiraan kuwa aanan ciidin mar kale iyo maxamed cali muslimiinta caalamka ku nool ayaa si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda ciidul adxal mubaarak inkastoo lagu kala duwanaa qaabka ay bulshadu u ciiday marka laga yimaado wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka soomaali badan oo ku dhaqan caalamka ayaa ka mid ah dadka u dabaaldegay munaasabadda ciidul adxaa dalka suudaan oo dhaca bariga qaaradda afrika ayaa ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin dadka soomaalida ah waxaana qaabka looga ciiday halkaasi nooga warramay mid ka mid a dadka ku dhaqan suudaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa yacquub xasan oo ku nool dalka suudaan waxaan salaamayaa dhammaan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan iyo dhammaan shacabka ku nool wilaayaadka islaamiga soomaaliya dalkan jooga waxaa laga ciidayaa maalintii saddexaad ee ciidul adxar mubaarak sidoo kale waxaan daawaday oo nasiib u yeeshay inaan daawado sawirada laga soo qaaday wilaayaadka islaamiga soomaaliya iyo qaabka ay u ciideen muslimiinta ku nool wilaayaadka waxaan dhihi karaa waa kaafi kaldheeri ciiddaan ku ciiday qurbaha iyo ciidda ciideen muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga soomaaliya haddii ay ahaato dhanka nidaamka oo ahaa nidaam aad iyo aad qurux badnaa ragga iyo dumarka isku dhex jirin iyo isku soo baxa bulshada waad arkaysid in ilmihii dhan iyo dhammaan shacabkii bulshadii bannaanka u soo baxeen ayagoo dabaaldegaayo sidoo kale hadday tahay sida muslimiinta wilaayaadka u dhooreen aadaabta ay leedahay ciidda oo ay waafaqeen awaamirtii shareecada islaamka ayna fartay haddaan nahay muslimiin taasoo aadan ka heleen meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga soomaaliya kama helaysid dalalka muslimiinta nidaamkooda uusan ka talineen wanaagga iyo aadaabta iyo quruxda ka muuqatay sawiradii aan arkay waxay ahaayeen kuwo igu dhaliyey dareen waxaan u dirayaa fariin walaalaha ku ciidayo wilaayaadka islaamiga walaalayaalow waxaad haysataan nimco aysan haysan bulshada ku nool caalamka oo dhan gaal iyo muslim waxaad ku hoos nooshihiin shareecada islaamka waxaad ku hoos ciideen shareecada islaamka maamulkeeda ilaahay subxaana wa tacaala hanii ziyaadiyo horumarka iyo wanaagga iyo amniga ilaahay subxaana wa tacaala haniga aqbalo cibaadadiina kulla caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal balse waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo aan u dabaaldegin munaasabadda ciidda waxayna badankood ku nool yihiin waddamada reer galbeedka mid ka mid a soomaalida ku sugan waddamadaas ayaana ka sheekaynaya arrintan ciidda iyo xawaaladaheeda dunida aan joogno ee gaalada iyo dunida islaamka oo aada iyo aada u kala duwan tahay meeshaan lagama yaqaano ciid masaajid ayaa lagu tukadaa bal masaajidka markaa ku jirta waxaa ma dareemi takbiirihii sunnada ahay lama qaadayo dadku markay ka baxaan marxabeyntii waxyaabihii ma jiraan nin walba horuu ka dhaqaaqa intii hawlu lahaa intii waxala lahaa meesha dunida islaamka ay farxad ingisto dadkii isu diyaaranayaan qolanayo kasii kasii dartee kasii weynaatay oo ay sameeyeen xaflado iyo tartano iyo maalmaha ciidda iyo nasaad zaa'ida marka allahu mustacaan waay inta waxwa xabkama jiraan marka maasha allah holooyinkiina hayada ku hoos nool waxaa brogramadaas soo duuftayna dhegeystay aada iyo aada ii farxad gelis aada iyo aada ii farxad gelis wadamadan wax waaye waxba laga yaqaano haddii ciidda ku soo aada maalin caadi oo qofeysta ayadoo ahayn sida hadda sanay ciidu aada wiikendi oo kale sabtigo kale qofku fasaxo maalinta isqaadana waa soo tukadana maalinta kuhistana waa shaqeyna dee dad isu siyaaranaya iyona midna ma jiraan iyo dad isu hambalyeynaya ya waadi u adagta bal dadka gobolkooda haddaad salaanta xataa salaanta kama dhejinayaan oo gudmaba garanayaan waa dadka ku dhashay kuwaa yeeloobi waxaaba aan la soo
warkan waxa uu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa muslimiinta caalamka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa sheekh qubeyb assuudaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah isagoona hambalyada ciidul adxa almubaarak u diray muslimiinta بداية نهنئ أمة الإسلام ونبارك لها حلول عيد الأضحى المبارك الذي يأتي استثناء وبعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام العظيم ركن حج بيت الله الحرام هذا العيد الذي يضحي فيه المسلمون الأضاحم بهيمة الأنعام قربة إلى الله سبحانه وتعالى فتقبل الله طاعتكم أيها المسلمون وتقبل الله تضحياتكم ونسأله سبحانه أن يعيد علينا هذا العيد وأمتنا تنعم بالعز والنصر والتمكين ugu horayntii waxaan ummadda islaamka ugu hambalyaynaynaa munaasabadda ciidul adxa almubaarak taasoo timaada kadib iyo inta lagu guda jiro gudashada waajib weyn iyo tir ka mid a arkaanta islaamka kaasoo ah in la xajiyo beytka allah ee xurmada leh ciidan waxay muslimiinta ku udxiyaysteen nimcoleyda iyagoo allah ugu dhowaanaya ee allah idinka aqbalo muslimiinay taacadiina iyo udxiyadiina waxaana allah weydiisanaynaa inuu nagu soo celiyo ciidan iyadoo ummaddeenu ku nimcaysanayso cizi guul iyo tamkiin kuna soo noqoto sidii ay horaanba u ahaan jirtay mid hogaamisa ummadaha سبحانه أن يعيد علينا هذا العيد وأمتنا تنعم بالعز والنصر والتمكين وتعود كما كانت في مقدمة الأمم هادية مهدية ugu dambayntiina ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday dalka koonfur afrika in ka badan soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday laba toogasho wadareed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday gudaha laba baar oo ku yaala waddanka koonfur afrika sida ay shaaciyeen booliiska dalkaasi toogashada koowaad ayaa ka dhacday baar lagu caweeye oo ku yaala magaalada suweto ee dhacda duleedka magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxaana toogashadaasi lagu dilay shan iyo toban ruux oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ku sugnaa taliyaha booliiska ee magaalada suweto oo wakaaladda wararka e f b la hadlay ayaa sheegay in nin hubaysan uu rasaas ku furay dad baarka ku sugnaa taas oo sababtay in halkaasi ay ku dhintaan shan iyo toban ruux sidoo kale waxa uu sheegay in kow iyo toban qof oo dhaawacyo ah loo qaaday isbitaalka oo ay ku jiraan saddex ruux oo dhaawacyadoodu culus yihiin toogasho labaad ayaa ka dhacday baar lagu caweeye oo ku yaala gudaha dalkaasi koonfur afrika waxaana toogashadaasi ku dhintay afar qof siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiye sarkaal u hadlay booliiska sarkaalkan ayaa tilmaamay in kadib markii laba nin oo hubaysan ay rasaas aan kala sooc lahayn ka geysteen gudaha baarka ay halkaasi ku dhaawacmeen laba iyo toban ruux kuwaas oo laba ka mid ah ay isla goobta ku dhinteen halka laba kalena ay markii dambe isbitaalka ku geeriyoodeen guud ahaan dalka koonfur afrika ayaa si weyn looga hadalhayaa weeradan ay dhiiga badan ku daateen ee ka dhacay gudaha dalkaasi warkii oo idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna xilligan waa naga intaa cid uu dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan com